فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyadaoo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa barnaamijka waxaan idinkugu haynaa wiil koob iyo toban sano jir ah oo jirdil iyo farxumeyn loo geystay ugu dhintay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaan idiin soo gudbi doonaa xogta dhacdadan oo gelgishay quluubta dad badan oo soomaaliyeed iyo cunuga ani ma fiirinin bacaa madaxa oogu xirneed jawaanna waa ku jiri waa hooyada dhashay iyo wiilka tacadiga loo geystay oo ka hadashay arrintan deegaanka xaaji cali oo maanta lagu aasay tiro dad ah oo xalay aana qabiil loogu laayay halkaas dagaal beeleedyada ka socda gobolka shabeellada dhexe oo xargaha goostay maajidka dilkaas dil oo qorshaysanoo maaragtay gaad gaadamo loo- loogu talagalay eedoo nin waalid u ah qaar ka mid ah dhallinyaradii lagu laayay meel u dhow xaaji cali oo ka waramaya qaabka dilkaas qorshaysan loo fuliyey golaha nabadoonnada gobolka shabeellada dhexe oo sheegay in colaadda qabiilada ee shabeellada dhexe ay ka dambeeyaan cali guudlaawe iyo xasan gurgurte Ee, waxaan ra- sheegaa markaa adoogay xasan gurguurte nimankaas ayaa ka dambeeya barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa inta uu socdo waxaan idinkugu soo gudbi doonaa dowro diini ah oo loo soo gabagabeeyey wulaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka hadal jeedintii waaliga jubbooyinka iyo culimmada qaar ayaan barnaamijka idinkugu haynaa inta uusan meeshaas dhiig ku daadan balaayo kalena aysan ka dhicin maadaama guriga si sharci daraa lagu dhistay qora caaradiisa ciidan ay soo dhiibeen waa maamulka gobolka banaadir oo sii kordhiyey dhulboobka uu ku hayo bulshada magaalada muqdisho milkiilayaasha dhul ku yaala degmada wardhiigley oo xoog looga qaatay oo ka hadlay maamulka boobaya ayaan barnaamijka idinkugu haynaa xubintii caafimaadka ayaa sidoo kale caawa barnaamijka ka marnayn عظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo dhammaystiran magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa laga soo sheegayaa dhacdo argagax leh taasi oo ah wiil kow iyo toban sano jir ah oo fal jir dil ah iyo sidoo kale kufsi loogu geystay oo u dhintay dhacdadan ayaa dhacday maalmo ka hor balse wiilka oo maqnaa ayaa si aada loo baadigoobayey ugu dambeyntii waxaa la soo helay wiilka oo meyd ah kaasi oo intay jawaan lagu xiray la isku jebiyey islamarkaana lasoo dhigay mid ka mid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo dhacdadan ayaa maanta si aada waxaa looga hadalhayaa gudaha magaalada gaalkacyo iyadoona wiilka la geeyey mid ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada gaalkacyo isbitaalka wiilkan la geeyey ayaa war uu soo saaray wuxuu ku yidhi waxaan halkan ku caddaynaynaa in marxuumka magaciisa kor ku xusan yahay oo ah cabdinaasir yuusuf kaasi oo la keenay isbitaalka qaybtiisa gargaarka degdega ah isaga oo meyd ah taariikhda markay ahayd koob iyo labaatanka bisha tobnaad labada kun saddex iyo labaatanka saacadduna ahayd shantii iyo soddonka a m warqadda ka soo baxday isbitaalka ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi waxaan caddaynaynaa in wiilka la ceejiyey sidoo kalena fal farax xumeyn ah loo geystay hooyada dhashay wiilkan oo lagu magacaabo maryan sheekh xuseen faarax ayaa warbaahinta la hadashay waxayna ka warantay dhacdada bismillaahi raxmaani raxiim waa anigoo maryan sheekh xuseen faaraxe ilaahay waxaan ka baryaa cunugaa saqiirka in ilaahay haqiisa soo birbiriyo cunugayga marka roobka soo xiixiifaay ah isagoo ordaayo anoo meeshaas jiifaas igu yimid waxaan ku yidhi war cabdinaasir hooyo hooyo maad cashaysid roobaa soo socdaa oodka xarootid markaasaa iigu dambaysay warkiisa hooyo waan soo cashayna sidaas ii yidhi oo xagga gabadhaas u aaday markii roobkii si fiican uu soo daayay oo gabadhii soo orodayna waxay igu tiri hooyo cabdinaasir ma aragta hooyo ma arkin markii waatiin soo eriyee ma ma arkin miya mayo markiin isku baxnoon aan qaylinoon halkaan ka baxno ilaa iyo aaran iyo dhulkaasoo dhan aan qaylinoon iska bownine waxaan aragni ma leh markaasna cunuga waaba la hayba meel lagu hayna ma sheegi karo ilaa toddoba saac intaas waa un ordayn roobka dhexdooda wixii moobeel aan wadana waa naga qoceenoo war isgaarsiinahay intaas waa un istaagneenun habeenkii labiiyo tobanka waa taagneen subixii markiis waaga barya anaa kow soo baxay kaamkan markan soo baxay halkaanan soo istaagay halkaan markan soo istaagay hal wiil basaan arkay oo kaamka degan markaasuu igu yidhi hooye ma la heli wiilkii mayaan ir ma la helin intiin idhi oon dhaqaaqan saan markin u dhaqaaqibo meel agtaydaan saan u fiiri haddaan fiiri waxaan arkay cunugii oo jawaan ku jiro markaas lee miir iigu dambaysa saasaan kaaga baxa cunuga ani ma fiirinin bacaa madaxa oogu xirneed jawaanna waa ku jiri markaan arkay jawaankii aan ku iri gabadhaan jawaankii markii aan ku arkay gabar daba socotaan iri nahoogta makiyaa meesha lagu soo ridi markaasay itiri ma ogi intay tiree saas u taabatay balaq aas yiri marka markaasaan saas intan jawaanku u- aan kor aa u qaadaan arkay fanaanadiisii iyo wixiisii oo bacdiina madaxa waa garan waaye bacaa madaxa oogu jirti fanaanadii wixii markiin arkayba miirkana waa iga tegay cunuga bacaa madaxa loo soo geli waana laisku soo jibi jawaanku waa lasoo fariisi meeshaasaa miir iigu dambaysa markii lii yidhi waa la baari cunugii oo la geey meeshii baaristane wax oo aan la sheegi karin oo kufsi iyo balaayo iyo wax jinnaa la arkay oy dadkii ii sheegeen ani ma arkin meedka ma fiirin waana fiirin waay waxay iigu yidheen dadka cunugan waxaa ku yaalaa jirdilna waa ku yaalaa dhuunta xereg waa laaga qabtay waana la kufsaday oo dacdi xuna loo geystay igu yidheen dadka markiin u tagnay meeshii isbitaalkii oon dadkii weydinay waxaasay noo sheegeen anigase meedka ma fiirin magaalada gaalkacyo waxaa horay fal kufsi ah loogu geystay ilmo yaryar waxaa ka mid ah gabar lagu magacaabi jiray caaisho ilyaas taasi oo aan qaangaarin caaisho ilyaas ayaa la dilay iyadoona sidoo kale qayb ka mida jirkeeda dab la qabadsiiyey أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكر waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeya dagaalada ka holcaya deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe ee u dhexeeya qabaa'ilada soomaaliyeed ee walaalaha ah iyo sidoo kale eedeyn loo jeediyey madaxweynayaasha dowladda federaalk iyo sidoo kale hirshabeelle oo lagu eedeeyey inay hurinayaan wararkaas ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waa qaybta afar iyo tobanaad xubintan waxaan habeen walba su-aal muhiim ah ku weydiinaa دكتور قرح عبد القادر رواه دكتور سوماليات
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا su-aashan waxa ay leedahay muhiimad gaar ah qaar ka mid a hooyooyinku waxa ay aada u danaynayaan inay ogaadaan arrin dhaqan iska noqday meelaha qaar ee dalka oo ah gubitaanka haweenka iyadoo caafimaad laga raadinayo micnaha in la gubo oo dab lagu dhajiyo makaanka ka waran caafimaad ahaan in la gubo makaanka hooyada bismillaah waa mahadsan tahay hooyooyinka inay iska gubaan makaanka waa dhaqan muddo soo jiray caafimaadkana wax sal ah kuma laha sababaha hooyo isu gubaan marka waxaa ka mid ah sababaha isu gubaan waxaa ka mid ah inay hooyada dhalma la-aan muddo ay dareento marka hooyooyinku waxay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah safaykolka ama waxaa loo yaqaano minka afkiisa inay burooyin uga yaalaan iyo nabaro Ee, safeykol galaankaasna waaba muhiim waa kuwii la rabay inay soo daayaan lubricationka ama dhacaankii la rabay inuu macnaha aagaas o dhan difaaco ama uu ka ilaaliyo qaleylka kuwii soo dayn lahaa waxay gubayaan Ee, ma aha wax kale wax la gubaayo dhibaatooyinka la arko waxaa ka mid ah gabdho shan bilood ay ku xiran tahay ee, dowra shahriya ama ministral period ama caado wax loo yaqaano shan bilood maxaa yeelay dhibka waxaa ka mid ah markay gubayaan minka afkiisa ka doodanaya wuu isku imaanaya qolof baa fuulaysa kadibna gabdhihii waxaa ku xirmaaya xataa dowra shahriya ministral period marka dhibaatada waxaa ka mid ah hadda ummadda haysato inaysa fahansaneen baqanjiradii muhiimka u ahaa gabadha inay hadda gubayaan asalna kuma laha dhalmadana kuma xirna dhalmada markii la rabo in la maro ilaahay ha bixiyo sababaha hadda la ogaado ilaahay subxana wa taala inuu macnaha uu dhalmo ku siiyana ma aha dabke waxaa ka mid a dhakhaatiir in loo tago broses la yaqaano la maro hal maraa la ogolyahay in gabadhaasi la gubo waana sheegaynaa process waxaa jira loo yaqaano eh, loop electrosurgical excision and cautery waa goormee hooyada markii lagu arko inay seelasha isbedelayaan neoplasia cervical neoplasia wax la dhaha jirto in hooyada looga shakiyo inay seelasheeda isbedelayaan ama kansar oo kale kadibna waa la jaraa markii la jaraa kadib dhiiggaasaa lagu istaajiyaa dab loogu talagala oo electronic ama electric ah electricity ah marka halkaas maray kusoo aruurtay caafimaadka hooyo in laga gubo minka marka waxaan oga digaynaa hooyooyinka markay xoogaa ka daahaan uurkaba dabka ku ordaya dabku dhalma laguma hela dhibaata lagu helaa ka digtoonaada waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
بي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad degeysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada u dhow degmada cadalle waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday dagaal beeleedyo kuwaasi oo dad badan oo maati ah lagu laayay falalka foosha xunne ka dhashay dagaaladaasi waxaa ka mid ah in haweenka la kufsanayo madaarista qur-aanka la weerarayo qaar ka mid ah ardaydana la leynayo habeenkii xalay deegaanka xaaji cali oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada cadalle waxaa lagu dilay tiro dad ah saakay ayaa magaaladaasi waxaa lagu aasay dadkaas nin aabbo u ah wiil ka mid a dadkii halkaasi lagu dilay mid kalena awow u ah ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu ka waramayaa qaabka uu dilkaasi u dhacay calay xilli laba saac la joogo macalin walaalkay dhalon adeerkiis ahay wiiluu isagu adeer u yahay oo aan abkow u ahay wiilaan aniga aabba u ahay wadaad la derisa macalinkood saaxiibkiisa igaar kutaab oo kiisaa afar kutaab oo halka aniga aan aabiis ahay oo qaangaar ka yahay lamada kalena saqiira tahay iyo macalinkay saaxiibkiis shantaas qofood aa lagu dila tuulada xaaja cali af afkeera hore meel oo maaragtay ayuu kasoo gelayeen beledka nimankii dilay waa la saamiyey soona geelgub iyo lamagaras intuu dhaxaysa ay ka galeen maaragtay hawsooyinta agooyar gaaban khaasatan cabdullah agooyar iwilnamay kasoo baxeen saantoora toddoba nin waa lagu sheegay waa ka badnaa karaan waana ka yaraa karaan bariicu ku dileen baa minshaara ku jaray wax ay galabsadeen nimankan oon maaragtay oo innaba hayaaraatana ma jirin maajidka dilkan dil oo qorshaysanoo maaragtay gaad gaadamo lo loogu talagalay eedoo xabadahanba maqliinaba xabadii haddaan maqlana waa cidba meeshay joogtay kasoo kacda meesha xabadu ka dhaceen lasoo aaday iyo koo meydka yaalyaalaan lagu yimi iyaguna ka tageen waa la saamiyey iyki iyagana baahural waa lasoo qaaday beledkaa la keenay isigana waa la saamiyey santoria la qaaday meeshay ka yimideena oy kasoo galeen sooyinta looga bixiyey golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa colaada ka socta gobolkaasi waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurgurta iyo sidoo kale cali guudlawe afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe macalin maxamed macalin xasan ayaa arrintan ka wareysanay waxaana wareysigan idinku soo maqan la yeeshay cabdulaahi yaasiin jaamac asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu macalin maxamed macalin xasan ee afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan idaacadda waa ku dhowahay waana ugu mahad celiyaa idaacadda alfurqaan ee islaamiga ah waa soo dhoweynaa khiyaartay la hadlaysa waayahay dagaalo qabiil ayaanu maqalnay in ay ka jiraan shabeellaha dhexe deegaano ka tirsan sidee xaalku yahay maxaase khasaaraha oo ka dhashay maxaase dagaalkan sababay waa sax in dagaal ka jiro mataqaana dagaalo qabiilna ah tuulooyinka ku yaala meesha la yidhaha guxaaji cali iyo macdow uul iyo boos hareeri iyo meeshii la dhihi jiray mataqaana ceel muluq iyo lamagaras iyo geel gub dagaalku intaas ayuu lugta la galay waana dagaal qabiil warkiisuna waa cad yahay khasaarooyin fara badanna way ka dhasheen oo dhimashayo dhaawacba ah hanti badanna waa la burburiyey waxa meeshaas ka dhacayo darxumo ah oo alla ka dhaqaaqid ah wax la soo koobi karaa ma aha marka adeer haddaan warbixin arrinta kaa siyo kooban dhibaatadaas way jirtaa dhimashadii dhaawaca ee wax tirakooba ma haysaan tirakoobka tirakoob hadda jazmiya ma hayno oo dagaalku waxaa mar walba u dhici karaa laakiin hadda waxaan ka warhaynaa maalmihii ugu dambeeyey wiigii asbuucina dhaafay aakhirkiisa dagaalkii ee soo naqday inay ku dhinteen dad gaaraa ilaa afar qof iyo dhaawac intaas ka badan inay inuu galfaday intaasaan warbixin ka haynaa waxaanu aragnay muuqaalo lasoo duubay oo muujinaya dadka qaar oo aqalo gubaya maxay tahay arrintan aqalada layska gubayo maxaa arrimahaas u sabab ah arrimahaas horta waa sax in aqaladana la gubay oo laysbarakicinayo oo ciyaalkii iyo haweenkii iyo wixii la dhihi jiray berimageydada la dhihi jiro dhan lagu xadgudbaayo waxaasoo dhan waa saxiix waayna dhacday waxa ka dambeeyana waa shaydaan asal ahaanba asbaabta ay hadda keentana kulley markiina wax nagala weydiiyaan ka jawaabi doona insha allah dadkaas waa laysku diraa waa laysku baabi'inaa cidda isku dirayna waa shayddaan marka shayddaanki yaasa shayaadiinul insi iyo shayaadiin- shayaadiinul jinni isugu jira marka anagu jinniga hadda uma jeedin laakiin shayaadiinul insi yaan naqaanaa cidda ka dambaysana waa laga war haayaa ma garato waa aya cidda aad eedeynaysaan oo ku lug leh oo aad leedahay ee, waa shaydaan ee insi ah waa ciddaan eedaynayo waa cidda cid la- cid la ogyahayo mataqaanaa ma- marag madoonta ah waa cidda ku dhaqanka shareecada islaamka ee dhulkaas lagu maamuli jiray cidda u diidday inay ummadaas kitaabkoodii loo daayo cidda u diidday ayaa asbaabta keentay laysku dadka laysku baabi'inayo waxa dhambe ay u xusul duubayaan oo diinta ilaahay dee ku dhaq- ku dhaqanka shareecada islaamka loogu soo duulana waa muraadka laga leeyahay waa un intaas in qabaa'iladu isbaabi'iyaan in laysbarakiciyo in guryaha la gubo in gebdhaha la kufsado in maxuu ahay hantidooda dadka dhiiggiisa la banaysto waxa dhammo loo xusul duubaba waa intaas marka ciddaas ayaa ka dambaysa waana marag madoonta waana caddayn bad buuxdaanna u haynaa warkaaga haddaad caddayso marka ma maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka ayaa colaada qabiilka ku lug leh ee mase labadooda oo oo si wada jira ugu lug leh mase labadooda mid ka mid ah ayaa ku lug leh mase cid kaleo saddexaad baad noo sheegi kartaa waxaa ku lug leh ee, arrinta meeshaas ka dhacday waa waxaan maamulku sheega ah annagu maamulka umaba naqaane waxaan u naqaanaa murtadiin dabadhilifya baan u naqaan oo maraykanka kasoo sheeh cabay Ee, waxaan ra- sheegaa marka adoogay xasan gurguurte iyo ninkii la dhihi jiray cali guudlaawo ee, mataqaanaa hirshabeelle waxa la yidhaha lagu sheego nimankaas ayaa ka dambeeya waa mashruuc u dhisan iyaga muraadkooda ay ka leeyihiinna waa caddahay cid la- cid ay ka qarsoon tahana ma jirto oo maxa- deegaanka ba la socota waxa ka jira isku soo wada duube waxyaabo nijaasnimo ah oo waxa la jerihay waxa la- la doonaya waxa la isku dira dhammaantood ay xaaraan yihiin ayaa dadkaas isku haysata siyaasiyiinta kuwa waxaan lagu sheegaahuna intaasay uga faa'iidaysahayaan madaxweynaha dowladda federaalk ayaa soo hadal qaaday inuu dagaalka ku lug leeyahay waxaadna een, horey ula socotay inuu ku duulay ee, deegaano nabdoona oo walaayadka islaamiga ka tirsan gaar ahaan uu walaayaadka webiga een, shabeelle ee bari ka xiga marka kuwa wuxuu ugu marmarsiyoonayey in xarakada shabaab almujaahidiin ka taliso oo mashruucii la dagaalanka argagixisada maraykanka uu hormuudka ka yahay uu fulinayo haddana waxaad sheegaysaa in qabiilka afgaal ka dhashay inuu jufooyinkoodii isku dirayo asigu dadka ma wuxuu ka dhigayaa eh, miduu asigu ku duulo iyo qolo uu isku diro ee asagu how kalou ka shaqeeyaa how saldanada u soo qaatay nin ee, dana maraykan ku shaqaynaya wax kale oo adduunyayo aakhiro kalena aan ku xisaabtamaynin waxa dhammow salabka u soo qaato ee, qandiraaska u soo qaato maraykanka gaalada lacagta uga soo qaatay soo ma ah inuu ummaddan ha la dilo iyo ha la qixiyo iyo ha la addoonsado inuu ka dhigo Ma- ma- waxa- in- inuu intaas u khidmeeyo odagu waxaa dhammo uu soo qalaq baada sow intaas ma aha mar haddii shareecada islaamka ee muqadaska ahayd ee ummaddu ku qanacsaneed ee diinta dhaqankeeda ee macaanteeda ee raa- ra- raynraynteeda iyo udugeeda ay dareemeen walee looma diidin waxaanse rabaa inaan kaloonku xasuusiyo halka hadda dagaalkaanu ka socdo ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe iyo nuqabadeeda aa ka shaqay jiray nabad ay aygoon weliba jooginay taleefon ku maamuli jireen ummadduna waa u- waa u dhegan nugleed mar walbana dantooda laga shaqey jiree maslaxadooda marka xasan maxaa hay ku nuugayhayse ka nuugayaho wiriye xasan maxuu qalabka u soo qaatay in maalintii la doortay oo eh, matalan ameerikaanka wixii loo keeno uu ka aqbalasan maxaa ku kalifay inuu qabiilka kala diro iskuna diro wax meeshana la waayo wax khayraba dhulka dhabe laga waayo xasan maxuu kaloo usoo baxa waa sidaas lafteeda beelaha haddaad la hadasheen yaa noo roonay ku leeyihiin eh, labada dhinac xarakada shabaab almujaahidiin oo saf ah iyo saf kaleo eh, hirshabelle ee dowladda federaalka ah taas miyaa laisbarbar dhigi karaa dadka dadka waxgarta oo caqliga u saaxiibka anaan warka imaamkooda soo muuji karin meesha waa dhooban yihiin waa soo hadlaan mar waliba waxay leeyihiin ilaaheeyow kitaabka iyo sunnada ciddu nagu dhaqaysayo nagala wada ilaah nagu soo celi bay la taagan yihiin Ee, marka xasanna anigu hadda marka intaan waraysiga wada xataa waxaan kaloon i- hadda igu soo dhacday ciidamo baabuur buufsanoo dowladda federaalka waxaan hadda lagu sheegayo xaalkoodu naqaano wixii- iyo waxaa hirshabelle lagu sheega ciidamo kuwooda iyo gaadiid kuwooda dagaalka ka qayb qaata meelaha qaarkood boos hareeriya kamida meesha dagaalku ka ka dhacay saney cabdulla gaabnin la yidhaho murtada ayaana mataqaana baabuurtiisaana taagan marka dagaalku dagaal loo kale haraba ma ah hadda sow ku socdo haddii sii socoto waxaan u ka- u ka baqaa inuu abgaalkoo dhan deegaanadiisoo dhan uu saameeyaba suuragal ah marka khayr allah idin siiyeehe ummaddaas waa ummad cadow u tashaday iyaguna waxay waxaa taagan cabashadooda in kitaabkii ku soo naqdo oo tawxiidkii mataqaana dhexdooda laga taago oy diinta mataqaana qaataan diyaaray u yihiin laakiin xasanaa ka horroga xasanna ilaahay baa ka wareejina insha allah marka ciidanku si aan gambasho lahayn miyay dagaalka uga qaybgalayaan ciidamaa jira badan oo saraakiil murtadiinoo la yaqaano ah qaarkood xataa meelahay difaaca dhigeen bay ka wadeen halkii bay taagan yihiin labada qabiil ayna ku kala darmow haayaan mid kasta qabiilka uu ka dhashay ayuu garabkiisa yahay isagoo ku marmarsimoohaya haddii dhinac kale colays ka yimaado asaguna inuu dhinaca kale ka yimaado marka meeshan warkeedu warkeedu waa cad yahay waxaadna arki doontiin maalmo kadib wax fara badan wax fara badan ad arki doontiin insha allahu tacaala gabagabadii aanu ku dhownaa si gaar ah beelaha diriraya maxaad usoo jeedinaysaa beelaha walaalaha ee diriraya beelaha walaalaha ee diriraya ee dagaalka jahliga ku dhisan iyo axmaqnimada ee ku dhisan oo cadowgaas ku maleega waxaan u soo jeedi lahay inay alla subxaana wa tacaala ay ka baqaan ilaahayna isu dhiibaan ilaahayna baryaan oo alla tuugan ilaahay haddii la baryo aman yujiibu ldarra idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaa alardi ilaahay qur-aanka ku leeyahay inay alla subxaana wa tacaala ay baryaan allana ka baqaan diinta islaamkana ay garab siiyaan waxaanu kaloonu soo jeediyahay way arkeen wixii dowla lagu sheegaya federaal federaal way arkeen iyo wixii xasan gurguurte ou la rabaynaya way arkeen in lagu hingoobaye diinka ilaahay inay qaataan una sacyiyaan intaasaan u soo jeedinaya beelaha diriraya si guud dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maxay tahay fariinta aad u dirayso adoo ka bilaabaya ee reer shabeellaha dhexe reer shabeellaha dhexe iyo gaar ahaan reer mudulood abgaal amba mudulood aan ku bilaabaa anoo dabaqaaya aayadii aheeda wa andiir cashiirataka alaqrabiin ilaahay nabigiisa wuxuu amray dadka kuugu dhow run sheeg una xaqiiqadana tus waxaan leeyahay reer muduloodow xasan gurguurta inuu muduloodi how sheegtaa inuu ka dhashow sheegtaa idinkuna madaxaad u luuxdeen waxa laalaa wixii gaalnimaha ummad idinla soo galana gacanta maadan ka qabanina waadna aragteen sanad iyo kadib sanad sanad iyo dhowr bilood kadib meeshuu hadda waxgeeya waad aragteen inuu meelaha warwareega waad aragteen oo ceebtiis ka qariha ilaahay agtii ninku ciiboobana ceebu ka harimee xasan gurguurta waa sahniseene tuubuu ilaa rabbikumaa idin leeyahay ilaahay uu rabbigiin u laabta una towba keena waa reer mudulood waxaan leeyahay haddana soomaaliya meel kastoy joogto waxaa idin anfacaya kitaabkiinna waxaa idin anfacaya nebigiinna sunnadii ou idinla yimida idin anfacaysa iyagaa idinku filan qodobadan maalin kasta isku haystaan oo ja iyo kha iyo qodobka toddobaatamaad lagu daldalaayana waad aragtee inuusan nacfi lahayn dhulkiinni waxaa u hawooda etoobiya oo leedahay inaan bad helnaan xaq u leenahay hadday bad xaq u leeyihiin ma anaga inaga xoog nooga soo jeriyahay macnuhu waa saas waa idin xoogaa ayay noloo sheego waayaa waxaan isaga dhici karnaa midnimo wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu aan soomaaliya dhammaanteed leeyahay ilahay kitaabkiisa ku midooba cadowgana iska dhiciya rabbina u tawaaduca ilaahayna nicmou idin sii doonaa insha allahu tacaala intaasaan dhahaa soomaaliya aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe nabadoon macalin maxamed macalin xasan waxa uu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam
وجدت هناء وذقت الرضا
waa hagaag wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dhowaan waxay soo gebagabaysay dowro loo qabtay wulaada degmooyinka wilaayadaas dowladaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo iyo sidoo kale marti sharaf kelimaad kala duwan oo dardaarna loogu jeedinayo wilaayada degmooyinka ayaa halkaasi laga jeediyey ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid a culimmadii halkaas ka hadlay waxaan ku horumarinaynaa sheekh maxamed balli بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بقى ما تذكر ولا عليال فنقا نوافجيي دورة النص وحرنتي نحر وحير إنا كتل باب الصبر والمصابرة عمل بقى لقجرة جهاد بقى صعدة ميلي أقوى ونكسنا أيو مريا بشائر يا خيرات يا ملامح النصر أيا موغنة هنا وهناك إلهي سبحانه وتعالى waxa weye waana waana guuleeyey meelo fara badan walaalayaal laakiin camalka isaga wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay musaabaruu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay in laysraaciyo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu ku leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ruuxu inuu ogaado inay camalkan uu yahay camal adag sida ilaahay u yidhi wahuwa kurhun lakum waxawey waa culays waad kohanaysaan maxaa oona maxaa gaajaa maxaa socda maxaa xisaab ah maxaa telefoona maxaa soo jeeda maxaa idaaraa maxaa nidaama waxaas oo dhan waxawey waa waxyaabaha kuriga waxaweye ilaahay ugu tilmaamay weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadis kale walaalayaal macnaha na soo gaarsiiyey meel aad iyo aad aan ugu naalloonayno ilaahay subxaanahu wa inuu nagu guulaynayo oo guushan na siinayo laakiin midda aan tilmaamaya waxaa weeyaan in maxawana la sabro musaabaro lala yimaado camalkaas iyo waxaweye socdo daacad laga noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga lagu xiro aad aadan ninna aadan macgaranaysa aadan u shaqayn wax badan baa kaaga imaanaya wax badan baa lagugu dhaliilaya samciga iyo taacada in lagu dadaalo walaalayaal maalmahan waxa weeye samciga iyo taacadu waxa weye aad iyo aad buu u fiican yahay laakiin weli waxaa la doonayaa ruuxu filmashadi walmakrah adoo gurigaaga habeen seexday soo bood haddii lagu yidhaahdo samcan wa taacan macnaha haddaan imid iyo ma garanaysaa weli ma garanaysaa kabihiiba lama bixin iyo waxaas oo dhan macnaha waxa weye wax loo baahan yahay walaalayaal ma aha marka musaabarada iyo sabirka iyo samciga iyo dulqaadka waa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu guulaynaya walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan daraaddi aan ugu dadaalo in la ismaqlo in la isku duceeyo in waxa weye habeenkii la soo jeedo in macnaha ruuxa la yidhahdo ruuxa walaalka ah ilaah u toosi macnaha maamulka ilaah aniga ii toosi ilaah sadaadi si ilaahay la baryo jamaacaadka masaajidka lagu dadaalo waxyaabaha ka qayb qaadanaya sahalka umuurta bay ka mid tahay walaalayaal in la iscafiyo waxa waxaas oo dhan waa camalka horumarkiisa weeye walaalayaal meeshuu marayana waad u jeedaan allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu masiirada iyo khayrka noo kaamilo dagaalada socda iyo filistiin iyo waxa ka socdana aad ilaahay loogu baryo walaalayaal isha in lagu hayo in loo duceeyo wajazaakum allahu khayran wasali allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin sidoo kale sheekh cabdulwaaxid muude oo ka mid ahaa culimmadii dowladda sigagabada ka qayb gashay ayaa kelimad ka jeediyey الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أولا إله ما حسن سبحانه وتعالى آية داس إله وحول الله على ذاتك مؤمنين تا وقول واقع يا أيها الذين آمنوا مر هدي إله ونور دواقو ندى لهذا وإن دكت كرلوقا وحوا الضوية الأمر أم النهي hadda ilaahay muxuu naga reebayaa khayaanada oo ilaahay subxaana wa tacaala inaan khayaano laa takhuunu allaha waarasuul ilaahay wuu naga reebay waxaana xukunkeedan waad garanaysaan waa iska xaaraam watakhuunu amaanaatikum walaa takhuunu tii hore unbay ku cadfanta amaanooyinkiinan ha khayaanina wa antum taclamuun insha allah waxaan rabaa kelimadu inay u badato amaanada maxaa yidhi waa shay culus thaqiil ilaahay wuxuu u bandhigay samaawaadka iyo buuraha iyo ardada iyo way ka wada baqeen innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha way ka baqeen yaa qaada ammaanadaas marka waxamalaha alinsaanu insaan baa dhabarka u riti ilaahay insaanka muxuu ku tilmaamay innahu kaana daluuman jahuulan labadaas sifuu ilaahay uu ku tilmaamay marka ammaanadaas culus ee aadka u weyn ayaan insha allah isu dardaarmaynaa ammaanadana waxaan idhi fii kulli shay bay geli shay walba waa ammaano mas-uuliyadda maanta aan hayno oo ummadda aan u hayno waa ammaano waliba ammaanada ugu weyn kullakum raacin wakulukum mas-uulun can raaciyatihi waa ammaanada ugu weyn ammaanada oo la dayacana min calaamaati saaci ka mid tah nabiga hadda waad garanaysaan xadiidkii ninka weydiiyey saacadda goortay dhicin nabigu muxuu yidhi idaa dayacat alamaana fantadir isaaca suk haddii la dayaco wa kayfa idaacatuhaa idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi marka mas-uuliyaddu inay ammaano tahay xadiidkaasaaba dee laga fahmay waana ammaanada ugu weyn insha allah raggaa de odayaasha de walaada meesha fadhiya insha allah ammaanadaas inayna dayacmin baan isu dardaarmaynaa oo qofka dee aamin uu noqdo kun amiinan maca allah kun amiinan maca annaas marka ammaanada asaga ilaaha ka dhexaysa inuu ilaaliyo ammaanada asaga iyo dadka ka dhexaysa inuu ilaaliyo ayaa la rabaa marka qofka qofkii dayacana sida xadiidee bukhaari iyo meelo kale ku timid qofkii qaraabada gooyo iyo qofkii ammaano dayaco hadha waxay u fadhiisanayaan hee siraadkay u fadhiisanayaan labadoodii fa yaquumaani wa tursal ammaanatu xadiidka ahaa tursa amaana waraxim fa yaquumaani bayna jambatiya siraad yamiina wa shimaala halkaasay noo fadhiisan marka insha allahu ammaanadaas ee culus aan ilaalina weliba qofka mas-uuliyadda hayo iyadoo ammaanada ay culus tahay haddana way sii weynta way sii culus tahay waxaan maanta shay aan ammaano soo gelayn ma jiro goosha hadda aan ku fadhin waa ammaano ma lagu ciyaari karaa caaggaa masusha lagu galahay waa ammaano asraarta ayaa ammaano ah asraarta qofka mas-uuliyadda asraar buu hayaa mar waxa weye idaaradii buu ka hayaa mar waxa weye dadka xaggoodii ayuu ka hayaa marka marka insha allah asraartaasna waa ammaano ammaanadaas markaan ilaalinna maanta mas-uuliyadda aan qaadnay iyo waxaan maamulin waa binu aadan shayga ugu weyn oo hadda maanta nagala rabo inaan ilaalino ama inaan gudan waa dadkaas inaan diin u sheegno iyo dacwadi waa shay ammaanoon qaadno amaam allahina waa nala weydiinayaa marka inaan dee nasanno ma ah inaan fadhiisanno ma inaan saan u wareegno waad garanaysaa sidinaa cumar ma saaxan jirin habeenkii soo ammaanadaas weyn ilaalinaya iyo mas-uuliyaddaas dadku markay saaxdaan yuu xaafadaha wareegi jiri intaasoo qof xanuunsan qof gaajaysan qof xaalada wuu soo marmari jiray marka habeen siduu u socday nin baa la socday warwaa daalley marka meesha aan ku yararsan xaafad agteed gabadhii hooyadeed baa wada sheekaystay maamada maxay leedahay gabadhi caanaha biyo ku dar oo caana la iibinahay maamadia gabadha waxay ku leedahay caanaha barax biyo ku dar gabadha waxay tidhi amiiruulmu'miniin ma ogolo arrintaas maamada maxay tidhi amiirulmu'miniin waxba nagama ogee xaafaddiisa gurigiisu iska joogaa ee noo barax caanaha badi waa kii calaamaystay gurigii iyo gabadhi waad garanaysaan qisadii saasuu marka u wareegi jiray annagana maanta waxaa la rabaa inaanan fadhiisan inaan tuulooyinka ku wareegin dadka dacwadoodii maanta dacwo baahi dacwaa jirta shaqadaan hayna waa shaqada ambiyada maanta annagu dacwaan haynaa bilaadanka hadda dhaqaale lama gaarsiin karo laakiin diin inaan u sheegno oo tuulooyinka aan ka warqabno weliba waxaa laga yaabaa hadda halkii waali oo degmo jooga meeqaa tuulo hoos imaani calaqal meeqaa hoos imaani aad bay u badan yihiin soo maaha marar badanna waa lagu celceliyaa hantida caamka waa waxyaalaha ugu daran iyo ilaalinteeda anaa waxaan ugu celinayna ammaanada waxaa weye qofka sida kale wuu iska fiican yahi oo inuu dadaalaa laga yaabaa hadday hadda salaad tahay salaadiisu inuu dadaalo soonkiisu inuu ku dadaalo zakadiisu inuu ku dadaalo sadaqada inuu ku dadaalo maasha allah oo dhankaa laakiin ammaana markay imaado laanna ummadda soomaaliyeed baan ka dhalanay mug ammaana markay imaado waa ku jilacsanna xagga ammaanada qofka asagoo sidaas maasha allaahu aad u wanaagsan meeshu ammaana ma soo gasha ama hanti caam ama hanti khaas ammaana markay soo gasha qofkii maba xamili karo yaa marka meeshaas ammaanada dee ummadda soomaaliyeed baan ka dhalannay soomaali haddaan nahay ammaanada waa ku liidannaa qofka asagoo sidiisa u qaybo badan ammaanada dayac baa noogu jiro ilaa mawduuca sidiisa waxaa loo bandhigaa bulshada see buu ku yahay maanta ammaano way liidataa khiyaanadii baa baatay qishigii baa batay ilaa ammaano maxaa ka soo horjooda khiyaanaa ka soo horjooda aswaaqda markaad marto wax walba waa qishi shay saafi maanta inaad hesho waa naadab caanihi waxbaa lagu daray malabki waxbaa lagu daray idan marka waxaa weye ammaanadaas walaalayaal aan ku dadaalna ummaddina maanta mas-uuliyad baan u qaadnay ilaaha mas-uuliyadda ha noo fudeeya waxaa kaloo aan ku soo khatimaya qofka mas-uulka warar baa u imaanaya waa shak wax la og yahay ilaahayna wuuba sheego yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu wararka ha layska hubsado yaa wararku ha layska hubsado qofka mas-uulka war baa u imaanhayo warka hadduusan taxqiijinin oo uu la booda ka warram hadhow maxaa ka dhalanaya marka wararkaasna ha laiska ha layska ihbaatiyo ha layska sugo ila adinkana idaaro koraad ku xidhan tihiin marka hadhow ayadoon wax layska sugin haddii layska warkii la gudbiyo oo hadhow tilaabo inta la qaado haddana marka la yidhaahdo xoogaha saan uma malaynin wax iska dhici karow bini'aadankan war laabud maarata laabud war way kugu keenayaan marka insha allahu ilaaha nala garab galo ilaahay ha na sugo mas-uuliyaddaas aan qaadnay ilaahay subxaana wa tacaala ha noo fudeeyo insha allah waa mas-uuliyad aada u weyn ammaanada waa culus tahay ilaahay ammaanadaas aan qaadnay ilaahay naguma ceebeeyo ilaahay ha noo fudeeyo intaasaan dhihi jazaakum allah khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa dowladda soo xiray sheekh moxamed abu cabdalla waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka kaasi oo dardaarno kala duwan siiyey wulaada degmooyinka jubbooyinka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى يا نمه النغيا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نمعدان أن هيسنو إيه كلا دوان إلهي جنسيي إن بدن وإن أن أوامه النغنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مر والبا ما هذا waa inaan ku dadaalnaa si ilaahay nimcadaan haysano noogu kordhiyo intaas kadib ikhwaani allah idin barakeeyo alxamdulilah rabbi alcaalamiin maantay waxaa noo soo gebagaboobay dowladii dhowrkii maalmood hadda halkan nooga socotay ee loo qabtay wulaadda wilaayada jubbooyinka oo run ahaantii alxamdulilaah annaga laftirkanaga aan ka faa'iidnay in badan intii ka faa'iidaysatay wulaaddii ka kala timid meelaha fogfog qaarkood ay lix maalmood jid ku soo jireen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro faa'iidaydii halkan ay ka heleenna ilaahay ha ku anfaco culimmadii duruusta bixinaysay intaasoo maalmood waxa weeyaan halkan u jilib xirnaa inay walaalahooda ay u faa'iideeyaan ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro ay ugu horeeyaan culimmadanada sheekh cabdiwaaxid iyo sheekh axmed balle iyo iyo raggii kaleba tanfiidka gobol ka tirsanaa annagoo dhanba waxa weeye macallimiin baan ahayn qaarna ardaybi ahay marka alxamdulilah aad baa loo kala faa'iiday intaas kadib maantay waa gebagabadii hadday noqoto duruus iyo dardaaran culummada ayaa bixisay tawjiihaad siyaasiya iyo mid acmaashii la qabanayay ku aadaneedna waad qaadateen ilaa iyo boqol labaatan iyo lix qodob oo tawjiihaada oo la soo diyaariyey ayaad halkan laga akhriyey dhammaanna waa la isi siiyey waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in la dhaqan geliyo khudadii iyo qaab shaqadiina insha allahu tacaala waa la isku sheegay in ayadana la hirgeliyana waa rajaynayaa insha allahu tacaala gaar ahaan qodobo gooni ah ayaan taargetka aan ka dhigannay fii haadihi almarxala qodobadaasna dhammaan qof walba hadda si siriya ayuu u haystaa in la taarged gareeyo oo wixii lagu ballamay la fuliyo waxaan rabnaa insha allahu tacaala ballantaas in aad iyo aad loo fuliyo sida aan rajaynaynana insha allahu tacaala inay fuli doonto iyo ballantii halkan lagu galay waxaan rajaynaynaa si adag weliba inay u fusha ayaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo waxaan leeyahay marka rijaalun sadaquu maa cahadullaaha calayh fa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiilan aan noqonno kuwa ilaahay ku sifeeyey rijaalun sadaquu maa cahadullaaha calayh rijaal kula ballamay ka run sheegay ilaahay waxay kula ballameen fa minhum man qadaa naxba rag annaga naga tirsanaabaa akhri aaday soo maha ama degmooyin ka shaqaynayay ama gobol ka shaqaynayay ayaa waxa weeyaan ilaahay u run sheegayoo haddee waxa weeyaan ragna waxa weeyaan way sugayeen oo waa annaga soo maha wamaa baddaluu tabdiilan ballantii aan ilaahay la galnay ballantii aan qiyaadadeennadan la galnay ballantii aan ummadda aan ugu qaadnay inaan u shaqaynayno insha allahu tacala aan ka dhabayno khiyaaray ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa u noogu kaalmaynayaa aan kaalmaysanno marka istaciinuu bisabri wasalaa sabarka iyo salaadda iyo waxa weeye cibaadaadka aan kaalmaysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala waa unoo gargaarayaa cadowganaga ilaahay wuxuu noogu gargaarayo waxa weeyaan waa cibaadada iyo diinta weeyaan cadowganaga waan ka adkaanaynaa haddaan intaa aan ku dadaalno cadowga uguma adkaan karno hub iyo ciidan uguma adkaan karno waxaan ugu adkaanaynaa waa alla ku xirnaansho dhammaanteen akhyaare ilaahay aan isku xirno ilaahay aan raali gelinno rida allaah aan ku dadaalno waxaan kaloo kula dardaarmayaa walaalada wulaadda dhammaanteen waa inaan noqonnaa ducaad ummadda waxa weeye khayrka iyo amarka iyo macruufka iyo wanaagga amraya xumaantana reebaya run ahaantii shaqadeenna keliya aysan noqon siyaasad iyo musaalaxa aysan noqon ducaad aan noqon qudwa ummadda aanu noqonno aan noqonno dadkii waxa weeye ummadda taqyiirin lahaa shaqada aan ku ballannay waxaa ka mid ah in weliba xoogga la saaro dacwat laryaaf dacwat alqabaa'il baan wax weeye ku ballannay ilaahay mahadi alxamdulilah walaaladu warbixinnada ay keeneen iyo waxa weeyaan taqaariirta meesha la keena waxaa ka mid ah in hadda degmo degmooyinka qaarkood iyo tuulooyinka qaarkood inay shaqo adag ka socoto hadda deegaanadan xagar iyo salag leh alxamdulilah rabbil caalamiin dhowr bilood baa waxa weeye ducaad aryaaf oo tiro badan ay ku jirtaa dhankan waxa weeyaan jamaame iyo jilib iyo inta ka koraysa iyo kamsuumo waxaan u malaynayaa qaafiladii saddexaad ba hadda loo diray oo waxa weeyaan dacwada ka gudanaysa dhammaan waxaan rabnaa degmooyinka o dhanna ilaahay hadduu idmo shaqadaas in ay si dardar leh u socoto oo dadka insha allahu tacaala muddo dhowba aan rajaynayno ilaahay inuu waxa weye isbeddel deg dega inuu ilaahay nooga keeno haddaan dadaalno ilaahay waa noo run sheegaya ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camala ilaahayna ma dayacayo juhuudannadana ilaahay ma dayacayo insha allahu tacaala haddii maalmahan la arki waayo sanooyinka soo socdaa la arki doonaa waa xaqiiq weeyaan annaga waxaana laga rabaa laa tay'asu min rawxillaah innahu laa ya'su min rawxillaahi ila alqawmu alkaafiruun wallaahi dadka quusta ee gacmaha isdul saarta ee yidhaahda waxa weeyaan waa dad waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala lagama quusto dadkaan ayaanan ka quusan juhdiga iyo dadaalka aan wadno aan laba jibaarno ilaahay fawaa'id badan ayuu ilaahay ka keenayaa waxaan kaloo isku dardaarmaynaa khiyaaray degmooyinka alxamdulilah shaqaa ka socota shaqada ka socota degmooyinka in hoos loo sii dejiyo tuulooyinka loo sii dejiyo waxaan ku balannay shaqooyin badan in tuulooyinka laga qabto ayadana insha allahu tacaala culummadana waa nugula dardaarantay annagana waa iskula dardaaranay shaqadaasna say tahay ha u fusho waxaan ku ballannay in waxa weye laga hortago cadowga ilaahay oo naf iyo maalba maanta aanan waxba aanan ka hagran maanta camalkan waa camal jihaadi ah waxaan ku jirnaa waxa weye dagaal dagaal ha loo diyaar garoobo akhyare marxaladdan waa marxalad dagaal dagaal aan u diyaar garowno macuusiya aan iska dhigno surwallada aan gashanno aan waxa weye dhufayska habeenka aan ku jirno waxa weeye roondada aan ka qayb qaadanno habeen iyo maalin aan soo jeedno haa cadowgu moogta habeen iyo maalin bay soo jeedaane annagana aan la soo jeedno cadowga habeenkii soo jeedan aan la soo jeedno kan maalintii soo jeedan aan la soo jeedno yaqdada iyo baraaruga iyo mar walba haddaad foojignaan tahay cadowga kuma dagi karo yaa ilaahayna waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum digtoonidiina qaata faanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica waa amar rabbaaniya soo maaha haa amar waxa weye amiir hebel soo dhiiba maaha waa amar alle waa inaan fulinaa marka digtoonideenna waa inaan qaadanaa marka waxa weeyaan mu'minku doqon ma aha yaa lastu bilkhibbi wala alkhibbu yakhdacunii cumar baa oran jira soo maaha marka yaanan doqmo la noqon dad soo jeeda aan noqonna insha allahu tacaala waxaan ku soo gebagabeynayaa ummadda muslimkaa shaqaan u haynaa shaqada aan u hayno aan iska adkayno khadamaad iyo shaqooyinka aan u hayno annagoo dagaalka ku jirna tuutaheenna gashan soo jeedna haddana ummaddii muslimiinta ee na lagu aaminay haddana waxa weeyaan ammaanadii inaan gudunno waa laga marmaan ilaahay miisaanka xasanaadkaan noo saaro ilaahay habaan mantuur alla kama dhigo ilaahay subxaanahu wa tacala ikhlaasa nagu arsuqo ilaahay waxa weye cimriga naga shahaado ilaahay ha noogu khatimo اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay maamulka gobolka banaadir wuxuu sii kordhiyey dhulboobka uu ku hayo bulshada magaalada muqdisho dhowaan waxaa degmada wardhiigle ka dhacay fal dhulboob ah kaasi oo ay geysatay haweeneyda guddoomiyaha ka ah degmada wardhigley zaynab xabsey qaar ka mid ah dadka dhulkaasi leh ayaa cabasho ka muujinaya waxayna sheegeen in qori caaradii looga qaatay dhulkooda xabsina loo taxaabay waxaan cabasho ka nahay gudoomiyaha degmada horta nabadda sinab xabsi sinab waxay rabtaa dhulkan in iyada oo qaab boob ah inay ku dhisato waa waddo gurigeenna sidaa u jeedaan waa guri laba jidla ah Ee, marka waddadan ayay u cabirtay qole kale waxa ayna sheegtay in si sharci ah ay ku soo dhistay waa u tagnay sinab anaa hor fadhiistay ehelkii dhanaa hor fadhiisteen waxa ay leedahay gudoomiye madaali gudoomiye madaali ayaa arrintan iisoo saxiixay warqadee meesha la taagan tahay warqadii iyo kiiskii iyo wixii dhanna waa wax ayada gobolka banaadir aysan la ogeyn ee dhex ay ka soo laabatay ee ayada saxiix beena kusoo dhufsatay gobolka waa tagnay dacwado badan waa gudbinay meel walba dacwadeenna waa gaarsiinay iyada af cad waxay ku leedahay aniga meeshaan gobolka ayaa ii soo saxiixay een, waxaana la sheegay in lacag ay ka qaadatay qolada ay u saxiixayso gurigaas iyo waddada ah seenab xaabsi annaga maahan qofkii ugu horreeyay ee ka cabanaya dad badanaa ka cabaday du- gudoomiyaha fariinta seenab way gaartay kulley Een, dad badanoo aniga ka cabanaya arki jiray ee, maxaa lagu heystaa balse waxaa soo baxday xaqiiqada dhabta ah ee ah in seenab xaabsi ay ku haysato een, si awooda gobolka banaadir yacni degmada warta nabadda waxaan ka codsanaynaa in gudoomiyaha degmada warta nabadda seenab xaabsi ay naga qabtaan inta uusan meeshaas dhiig ku daadan balaayo kalena aysan ka dhicin maadaama guriga si sharci daraa lagu dhistay qor caaradiisa ciidan ay soo dhiibtay ee meesha hor fadhiya afar iyo labaatan saac iyada kormeer ay ku imaanaysaa qolay soo dirtay ee gurigaas waardiyeynaya waxaa dhacday in gurigii markii ay dhisteen si sharci darra ay ku dhisteen annaga waxaan sameynay maadaama nagala qaldan yahay meeshan waddo ee tahay dhagaxaan ca- caraa oo dhagaxaana ku gedisanay way imaatay xabsigaana dhigtay anaa ugu horeeya xabsiga ay dhigtay ee muddaana u xirnaa ugu dambeyntii hal dheer kadib waa soo baxnay marka maamulka gobolka banaadir fariinteena hadduu arko in uu wax ka qabto arrintaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah milkiilayaasha dhul ku yaala degmada wardhigley ee magaalada muqdisho oo xoog ay uga haysato zaynab xaabsey oo ah gudoomiyaha degmada wardhigley dowladda federaalka ugu magacaaban barnaamijka dhuuxa waraysiya idaacawo intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa igala qayb galay kan mid lamid intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي